بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa sheekh maxamed cabdilwahaab iskale ahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibni maxamed ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay baabkii sideedaad baabu taxriidihi sala allahu alay wasalama baabu taxriidihi sala allahu alay wasalam calaa luzuumi sunnati waltargiibi fi dalika wa tarki albidaci waltafaruqi waalikhtilaafi waltaxdiiri min dalik wuxuu u baab yahay kani tirtirsiintii rasuulka sal alla alay slama uu dadka ku tirtirsiin jiray in sunnadii lagu dhego oo la qabsado bidcooyinkiina laga tago oo laga fogaado iyo in diinka lagu kala tago oo laskhilaafo iyo kadigid uu ka digi jiray waxaasoo dhan bidcooyinka iyo tafaruqa iyo ikhtilaafa uu ka digi jiray rasuulka sal alla alay slam iyo wa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatu liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kathiira waxaa idinkugu sugnaaday rasuulka alle dayasho wanaagsan liman yay ugu sugnaatay dayashadaas wanaagsan kaana yarju allaha walyowma alaakhir alle iyo maalinka qiyaamo rajaynaya oo alle ka cabsanaya maalinka qiyaamahana ka cabsanaya oo alle rajaynaya maalinka qiyaamana rajaynaya wadakara allaha kathiira allana wax badan xusay iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan lasta minhum fii shay kuwa diinkooda kala geeyey ee kooxa kooxo noqday adigu ka mid ma ahid beri baad ka tahay sababta diinka nabiyullaahi moxamed lala soo diray waa islaamkii waana diinkii nebi ibraahim ee xaniifiga ahaa ee maaragtay waxyaabaha qalloocan oo dhan ka leexday marka kuwa kooxa kooxo noqday iyo axsaab kuwaas adugu beri baad ka tahay yaa alla yiri iyo qowlihi tacaala alla qowlkiisii sharca lakum min addiini diin xaggiis alla wuxuu idinkaga jideeyey maa wasaa bihi nuuxan wixii nabiyullaahi nuux lagula dardaarmay iyo waladii awxaynaa ilayka wixii adiga aan kuu waxyoonay iyo wamaa wasaynaa bihi ibraahiima iyo wixii aan nabiyullaahi ibraahim u dardaaranay iyo wa muusa muuse u dardaaranay wa ciisa nabiyullaahi ciise aan u dardaaranay oo maxay yihiin an aqiimu ddiina diinkii taaga walaa tatafaraquu fiihi hana ku kala teginina diinkii shiikha mar kitaabka sharxa wuxuu yidhi asalkaani wuxuu ka mid yahay usuushii diinta kuwii ugu waaweynaayo wuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu weynee laysfaraayo oo dadka lagu tirtirsiiyo waana in addoonkii lagu tirtirsiiyo oo la faro inuu sunnadii ku dhego oo u laasimo bidcooyinkii iyo kala taggina uu ka tago oo ka fogaado sunno marka maxaa laga wadaa sunnadii waxaa ku guda jira caqiidadii guud ahaan waxaa kaloo sunnada ku guda jira rasuulkii oo la raaco sala allahu alay wasalama cibaadaysiga iyo amarkiisii oo la qaato iyo nahyigiisi oo la qaato oo amarkiina la sameeyo wixii uu kaa reeban aad ka joogto sidaa darteed mararka qaarkood sunnadii waxaa laga cabiraa towxiidkii iyo caqiidadii oo kutubu sunna ayaad maqlaysaa kutubtii sunnada macnaha kutubtii caqiidada laga alifay waa fa yuqaal waxaa leeyahay altawxiidu wasunnatu bimacnan waaxid towxiid iyo sunno waa isku macno wa taaratan yucabaru bisunnati can awaamiri nabiyi sala allahu alay slam wa nawaahihi tafsiiliya mararka qaarkoodna sunnadii waxaa laga tacbiiriyaa oo loola jeedaa marka la itlaaqo amarkii nebigu uu bixiyey amaradii uu nebigu bixiyey iyo waxyaabihii uu dadka ka reebay rasuulka sal ly slam ee tafaasiisha ahaa oo kala dhigdhignaa yacni jumladii ma aha iyo duuduubkii ma aha shiikhu marka uu yiri marka kitaabka alifay baabu taxriidihi sala allahu alay slam calaa luzuumi sunna yaa ku tirtirsiintii uu rasuulka sal ly slam dadka ku tirtirsiiyey inay sunnadii laasimaan waxaa loola jeedaa buu leeyahay ay calaa lusuumi maa kaana calayhi nabiyu sala alla alay slam min alhudaa fi lictiqaadi waltawxiidi waxaa laga wadaa in la laasimo wixii rasuulku sal ly slm uu ku sugnaa oo hanuun ah xaggii caqiidadii iyo xaggii towxiidka iyo sidoo kale in la laasimo wixii rasuulku sal slam uu ku sugnaa oo ah arrimihii camaliga ahaa wixii la samaynaayay oo afcaashii dadku ay samaynaayeen marka dhammaan masaa-isha cilmiga iyo kuwa camalka oo la samaynaayo xubnaha laga samaynaayo waxaa waajiba in sunnadii la laasimo oo si sunnadii waafaqsan loo sameeyo sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam si waafaqsan in loo sameeyo wixii cilmiyana in la ictiqaadiyo ictiqaad saxa laga ictiqaadiyo wixii camalana si sunnadii waafaqsan loo sameeyo maxaa yeele asalku wuxuu yahay annagu wixii cilmiya wixii camalaba rasuulka uunbaa aan ka qaadanay oona soo gaarsiiyey isaga waasato noogu ah sidaa darteed khilaaf kasta oo la khilaafo rasuulka sal sl tawxiidkii caqiidada lagu khilaafo waa sunnadii oo la khilaafay amar kasta oo rasuulka sal slam dadka uu farana oo waxaa xubnaha laga sameeya ah haddii la khilaafo waa sunnadii oo la khilaafay nahyi haddii lagu dhacana wax layska reebay qofku hadduu ku dhacana oo wixii laga reebay sameeyana waa sunnadii oo la khilaafay marka shiikha kitaabka alifa marka uu leeyahay tirtirsiinta laysku tirtirsiinayo sunnadii la laasimo oo baabka uu macnaha caqiiday wuxuu ula jeedaa labadaas macno sunnadii oo macnihii guud laga wado oo tawxiidkii caqiidadii ah iyo sunnadii oo laga wado macnihii gaar gaarka ahaa oo axaadiista kusoo arooray sunnadii marka waxaa kasoo horjeeda bidco wax la yidhaahdo bidcooyinkuna mararka qaarkood xagga caqiidaday galaan mararka qaarkoodna bidcooyinku mararka qaarkood xagga caqiidada iyo cilmigay galaan mararka qaarkoodna waxa xubnaha laga samaynayo camalka ay galaan ay bidcadu ay gashaa sida sunnadu ugu qaybsanto sida sunnadu ugu qaybsanto aan laba macnay leedaha aan u niri yaa maaragtay bidcaduna ay qaybsantaha iyaduna sidaa darteed yaa sunnadii waxaa lagu qeexay inay tahay maa kaana calayhi اnabiyu sala allahu alayhi wasalama aw amara bihi fi lcilmi aw ilcamali wixii rasuulku sal slam uu ku sugnaan jiro oo ku taagnaa ama uu dadka faray ee xagga cilmiga iyo xagga camalka ah bidacduna waa maxay waa wixii khilaafa dariiqadii iyo jidkii rasuulka sala allahu alay wasalam xagga cilmiga iyo xagga camalkaba marka bidcadii culimmadii qeexidyo kala duduwanay ku qeexeen waxaa ka mid a waxaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen bidco waxaa laga wadaa maa uxdita calaa xilaa ma uxdita calى khilaafi اlxaqi اlmutalaqىa can rasuuli اllahi sal ly slam fi qowli aw camalin aw ictiqaad wa jucila dalika hadyan multazaman wa طariiqan masluukan oo wixii lasoo darisiiyo gadaal laga keenay oo diinkii lagu soo daraayo oo khilaafsan xaqii laga qaatay rasuulka sal ly slam ama ha noqdaan wax lagu hadlo ama wax la samaynayo ha noqdaan ama caqiida la ictiqaadanayo ha noqdaane waxaasna laga dhigaayo hadyi la iltizaamayo ariiq la iltizaamayo iyo dariiq la raacayo la qaadayo shiikha marka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay ee qeexidda ugu sarreysa qeexidyaalka marka waxaa ugu saxsan buu leeyahay wadaadka kitaabka sharxay oo bidcada lagu qeexaayo qeexiddii soo gelinaysa tacriifka mas'alooyinka cilmiga ah ee wax la ogaanayo ah ama la ictiqaadinayo iyo mas'alooyinka ficil ahaan loo samaynayo xubnaha laga samaynayo camalka ah marka wuxuu leeyahay shaatibi abu isxaaq shaatibi qeexiddii uu ku qeexay bidcada ee caanka ahayd waxay ahayd albidcatu طariiqaة fi اddiini mukhtaracatu yuqsadu yuqsad bالsuluuki عalayha ma yuqsad bالطariiqi الsharciyaةi ma yuqsad bالطariiqi الsharciyaةi waltuzima bidalik kole lafdigu qeybta hore si fiican baa macnaha loo sheegay laakiin qeybta dambe tudaahi sharciyata uu lahaa kolley shaatibi manaa loo ekeysiinaya sharciga marka bidcadu waa maxay waa dariiqo oo diinkii dhexdiisa lasoo darisiinaayo oo danta laga leeyahna ay tahay waxaa la sameynaayo wixii yani sharcigu jidaynayey wax la mid ah haddana la iltisaamayo oo la joogtaynayo kitaabkiisa marka alictisaam la yihahdo bidcada uga hadlaayo kitaab aada u weyn ah يوكش يا تعريف كاس طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية أساسه كلا هذا عن جعل هاي مركب حلويات كتاب كشرحي تعريف كاس شاطبي وحكولا سنة يا وحي الالتزام هاي الودق هاي الجوكتين هاي أرمو حق عقيدة أها أه أما أرمو حق عملك أها maxaa yeelay diinku wuxuu kulansanayaa labada noocba caqiide iyo camalba marka maqsuudku marka muxuu yahay maqsuudku waa waa faridda la isfaray sunnadii in lagu dhego oo la laasimo waa bidcadii oo la iska reebay la macno tahay bidcadii oo la iska reebana waxay la macno tahay iyadoo sunnadii ku dhegideedii la isfaray ama waxaasi ha noqdaan wax cilmi iyo caqiide ah ama ha noqdaan wax camal ha noqdaan oo la samaynayo oo xubnaha laga samaynayo waxaasoo dhan marka waxay soo gelayaan diinkii marka usuushiisay soo gelayaan bal in bidcada laska ilaaliyo sunnada in lagu dhego waa macnihii qiridii la qiraayey oo la ictiraafayey in nebi maxamed sala allahu alay wasalama uu yahay rasuul allah soo diray sidaa darteed qof kastoo culamo ah ama taalibu cilmi ah oo cilmi raadiya iyo qof kastoo dhaxlay cilmiga rasuulka sala alla alay slam oo booskii rasuulka sala alla alay slam yuu istaagayaa wixii ku saabsan dadka u yeeridii loogu yeeraayay in sunnadii rasuulka sal lla ly slam lagu dhego bidcooyinkana laga fogaado iyo kala tegidda iyo iskhilaafidda kala tegidda marka la kala tegayo iyada lafteedu waa laba nooc waxay noqotaa ra'yigii iyo diimihii oo lagu kala tago waxay kaloo noqotaa badan ahaan in lagu kala tago oo ashkhaas ahaan loo kala tago sidaa darteed alla wuxuu sheegay kala tegiddii sida ayadaha ku imaan doonta waxaan loola jeedaa caqiidadii lagu kala tago iyo cilmigii lagu kala tago alla wuxuu yidhi wamaa tafaraquu dadkaas laga hadlaayay ama mushrikiin ha noqdaan ama maaragtay gaalo kale ha noqdaane kalama aanay tegin ilaa min bacdi maa jaaahum alcilmu markii cilmigu u yimid moogiye oo cilmigaas markii u yimid waa maxay sida tabari uu leeyahay cilmigaasu waa in alla uu iyaga faray wixii uu faray ay yihiin in wixii alla uu ayaga faray nebiyullaahi nuuxna lala soo diray inay yihiin diinkiioo la joojiyo oo si fiican loo qabsado oo aan lagu kala tegin qataada wuxuu yidhi iyaakum walfurqata waxaan idinkaga digayaa kala tagga idinka iyo kala tag kala fogaada kala taggaas iyo furqadaas ha samaynina waa macnuhu fa innahaa kala taggu oo diinkii lagu kala tago halakatun waa wax halaag sabab u noqda in la halaagsamo ay sabab u noqotaa ila hadhow waa las gaalinimaa la isku xukminaa waa la islacnadaa waa dhiigyaa la banaysanaa waxaas dhaca ka dhalanaya marka markii cilmigu u yimid uun bay kala tageen oo xujadii ku ogantay bagyan bagyan baynahum yacni qaarkood qaarka kale gardarsi ay ku gardarsanayaan iyo xasad la isxasdaayo iyo collaytan lagu collaytamaayo adduunyadii la raadinayo sidoo kale alla wuxuu yidhi in aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay kuwa diinkooda kala geeyey ee kooxa kooxa noqday iyo firqooyin iyo axsaab iyo noqday lasta minhum fii shay adigu waxba maaragtay kama tihid ayaga maaragtay xaggooda macnaha beri baad ka tahay waa macnuhu sababta diinka rasuulka lala soo diray maaha diin kala tag maaha waa diinkii nabiyullahi ibraahim oo islaamka ahaa sidoo kale alla wuxuu yidhi wa yuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rusulih kuwa doonaya inay kala geeyaan alla iyo rusushiisii ku kala geynayaan rumayntii markaas rusushiina qaar rumaynayan qaarna maaragtay aanay rumaynayn marka kala taggu wuxuu ka soo horjeedaa isla socodka iyo in jamaacadii muslimiinta la laasimo oo aan firqooyin iyo axsaab dhexdooda la keenin tafaruqaasi marka ee kasoo horjeeda jamaacadii wuxuu ka mid yahay waxyaabihii maaragtay bidcadu ay keensanaysay bidcadaas waxay noqon kartaa mid diinkiiba looga baxaayo waxay kaloo noqon kartaa wax ka hooseeya oo waxay kaloo noqon kartaa wax ka sokeeya oo aan gaalnimo gaarsiisnayn laakiin bidco kastaahi kala tag bay la macno tahay kala tag kastaana waxaa qasaba inuu dhalo iskhilaaf la iskhilaafo sidaa darteed nusuusta shareecada waxaad arkaysaa in sunnadii lagu dhego iyo jamaacadii oo la qabsadaahi ay yihiin wax isku xiran qofkii sunnada ku dhega jamaacadii muslimiinta waa u laazimay jamaacana maxaa laga wadaa marka waa jamaacadii diinka waa in diinka lagu kulansan yahay oo aan lagu kala tagsanayn sida shiikha kitaabka qoray matniga alifay uu soo daliilsaday aayadahan sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu diina walaa tatabaraquu fiih aayaddaas marka aan bilowgii hore macnaha soo laqbaynay maxaa yeele diinka ambiyadu waa mid keliya sida rasuulku yidhi sala alla alay slam alambiyaau ikhwatun licanlaatin ambiyadu waa sidii walaalo isku aabbaa ummahaatuhum shataa oo hooyooyinkoodu kala tagsan yihiin wa diinuhum waaxid diinkooduna waa mid keliya marka diinkoodu waa maxay waa caqiida iyo tawxiid ku dhisan usuushii iimaanka ee lixda ahayd in alla la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtii alla la rumeeyo rusushii alla la rumeeyo maalinka qiyaamaha la rumeeyo qadarkii allana la rumeeyo inuu alla hore wax walba u ogaa qorayna maaragtay mashiicadiisuna ay ku direersatay abuuraayana isagu wax walba khayrkiisa iyo shartiisa qadarkaas waa in la rumeeyo rumaynta marka la rumaynaayo tiirarkaas lixda ah iyo wax ay kutusinayaan waa diinkii ay rususha alle ku kulansanaayeen dhammaantood waana diin waaxida isma khilaafsana laakiin shareecooyinka iyo waxyaabaha lagu dhaqmaayo sida salaadda loo dukado iyo sida loo soomo iyo sida loo xajiyo iyo weesada iyo tahaarada iyo najaasada wixii ku saabsan iyo wax kala iibsasho iyo wax maaragtay wax iibin iyo wax soo iibsasho iyo ganacsi wax noocaas oo kalea furuucda noocaas oo kalea way iskhilaafi karaan sharaa'icu maqsuudku marka waa maxay in qofka muslimka agtiisa ay ka sugnaato in sunnadii ay maaragtay ku xiran tahay oo ku dhegan tahay jamaacadii bidcaduna ay maaragtay laasimto furqo oo furqadu bidcadii ka dhalataa wuxuuna yidhi rasuulku sala alla ly slam aljamaacatu raxmatun waalfurqatu cadaabun jamaacadii iyo muslimiintii inay diinkii ku kulansan yihiin oo ay maaragtay abdaan ahaana ay isku kala maaragtay tagsanayn oo aanay dagaalamaynin waa naxariis furqaduna iyo kala tagguna waa cadaab yuu yidhi rasuulku sal slam marka saxaabigii nucmaan ibnu bashiir baa xadiidkaa laga wariyey oo cabdullaahi ibnu imaam axmed ayaa zawaaid ulmusnad ku wariyey iyo ibn abi caasim sunadu ku wariyey ibn abidunya kitaabkiisa shukr layra ku wariyey sheekh albaanina kitaabkiisa saxiixu tarkiib wa tarhiib uu ku soo arooriyey sidaa darteed ummaddu maaragtay badan ahaan kuma kala tegin ilaa markay cilmigii isku khilaafeen moogiye khawaarijtii bilowgii hore maxay ka bilowdeen caqiiday macnaha ay khilaaf ka keeneen kadibna waxaa timid inay muslimkii kala faaruqaan kadibna waxaa timid inay muslimkii kala faaruqaanoo wixii camal ku saabsanaa ay dadkii uga tagaan oo jamacadii muslimiinta iyo imaamkii muslimiinta madaxda u ahaa ay diidaan ay yidhahdaan maaragtay gaarad tihiin idinla noolaan mayno wax noocaas oo kale sidaa darteed u yeerid kastoo dadka loogu yeeraayo cilmi naafic ah cilmigii dadka anfacaya u yeerid loogu yeero iyo u yeerid kastoo loogu yeero dadka inay xaqii gartaan masaa-isha cilmiga ah iyo u yeerid kastoo dadka loogu yeero inay cilmigii laazimaan iyo kitaabkii sunnada ku dhegaan oo cilmigii naafica ahaa ay bartaan waxay dadkii gaarsiinaysaa inay sunnadii ku dhegaan kala taggina ay maaragtay iska tuuraan jamaacadii muslimiintana ay iltizaamaan kala tagga marka xagga abdaanta ah ma yimaado iyo dagaal iyo fitnooyin muslimka dhex mara ilaa marka ay wixii la faray ka tagaan moogiye oo ahaa in sunnadii la laasimo sababtoo sunnadii waxay kuu sheegaysaa dariiqii saxda ahaa oo aad ku dhaqmi laheyd noloshaada oo ay ka mid tahay inaan la kala tegin oo aan firqa firqa la noqon dagaalamaayo sidaa darteed qofkii manhajkaa marka khilaafa ama waa jaahil oo diintii aanu garanaynin ama waa nin gaboodfal sameeyey qofkii marka xagga cilmiga gaboodfal ku sameeyay iyo inuu garto wixii rasuulka sal slam uu ku taagnaan jiray ee xagga cilmiga iyo caqiidada ah iyadoo uu awood u leeyahay oo cilmigiina hortiisa uu yaallo oo culimmadan ay hadlayso dee qofkaasu inaan loo cudur daarin baa dhici karta buu leeyahy sheikha kitaabka sharxa sidaa darteed dadkan maaragtay mubtadicada ah ahlu bidaca ah ahlu qiblada iyagaa ugu xun oo ugu shar badan hadalkii rasuulkana sal slam iyagu ku soo arooray ee ahaa wasataftariqu hadihi lummatu calaa halaatin wa sabciina firqatan kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida ummadaani way kala tegi doontaa way iskhilaafi doontaa saddex iyo toddobaatan firqay ay isku khilaafi doonaan saddex iyo toddobaatan firqo yay noqon doonaan ay u kala bixi doonaan kulluhaa firqooyinkaas dhammaantood fi naari naar baa loogu goodiyey oo wa ahlu naar ilaa waaxidatan mid moogiye oo ka badbaadaysa naarti waa midii ku taagnayd ariiqii rasuulka sala alla alay slam waa tii qabsata ariiqii rasuulka sala alla alay slam waxa marka ugu weyne dadka loogu yeero ee lagu tirtirsiiyo mar walba waa in sunnadii lagu dhego bidcadiina la tuuro sababtoo sunnadii lagu dhego macnaheedu waa cilmigii naafic ahaay oo la qabsado waa dariiqii saxaabada oo lagu dhego iyo a'imadii hanuunsanayd taa marka dadku way isugu imaanayaan isna khilaafi maayan markaas haddii salafkoodii dariiqii ay qaadi jireen ay qaadaan haddii marka arrinku uu sidaaya dariiqadii maaragtay saxaabadu ay ku taagnaayeen iyo salafkii yaa tii lagu badbaadaayey ah oo aan shaki ku jirin laakiin ijtihaadaadka kale ee duulal kale ay sameeyaan waxay uun gaari karaan inay malamala iyo ay maleeyaan is yidhahdaan dariiqa a ku taagantihiin waa mid lagu badbaadaayo malahaas marka waxaa dhici karta inuu noqdo mid qaldan malahaas waxaa dhici karta inuu maaragtay noqdo mid baatil ah malahaas mararka qaarkood waxaa soo dhex geli kara xoogaa saxa oo saxnimadaasaa lagu kadsoomaa marka laakiin waa madnuun ayada lafteedu waa madnuuno waa wax la malaynaya ayada lafteedu sidaa darteed qofkii qaada jamaacadii hore salafka ahayd dariiqoodii waxaan ahayn naftiisa wuxuu u banbixiyey inuu jamaacadii khilaafo laysfaray in la laasimo wuxuuna keenayaa kala tag buu muslimka u keenayaa sidaa darteed wuxuu naftiisa u banbixiyey uu sabab ugu noqday goodigii xadiidkii rasuulka sal ly slam ee furqooyinka ka hadlaayey ee la yidhi dhammaantood naarta ay gelayaan marka naar baa loogu goodiyey qofkaas mid baana ka badbaadaysa markaasi waxay yidhaahdeen waman hiya yaa rasuul allah midda badbaadaysa yay tahay markaasuu wuxuu yidhi hiya aljamaaca waa jamaacadii waa diinkii saxdaa dadka laasimo waay oo diinkii rasuulka sal slm uu ku taagnaayay saxaabadii kuwa laasima kuwaasaa jamaaco ah arrinkaas marka waa muhim buu leeyahay wadaad kitaabka sharxay qofkii doona badbaadada naftiisa waxaa waajib ku ah inuu laasimo oo ku dhego dariiqii dadkii hore ee salafkii saalixa ahaa marka dadkii loogu yeeray inay wax bartaan oo sunnadii laasimaan oo ay gartaan wixii alla uu rasuulkiisa ku soo dejiyey waa u yeerid dadki loogu yeeraayo inay kulmaan ay walaaloobaan oo aanay kala tegin sidaa darteed dambiyada waxaa ka mid a kuwooda ugu waaweyn kala taga la kala tago oo muslimku ay firqo firqo noqdaan usuqushana waxaa ugu weyn rasuulka sal slam dadka uu ugu yeeray in diinkii lagu kulmo oo haddana badan ahaan lafteeda aan lagu kala tegin badan ahaan iyo jir ahaan aan lagu kala tegin oo aan la iskhilaafin alla wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatu liman kaana yarju llah walyawma alaakhir wadakara allaha katiira waxaa idinkugu sugan rasuulka alleh kudayasho wanaagsan waxayna ugu sugan tahay qofkii alle iyo maalinka qiyaamo rajaynaya allana wax badan xusa uswada wanaagsani marka waxaa laga wadaa kudayashadii ugu wanaagsaneed rasuulku sal ly slama waa midka cilmiga iyo camalkaba looga daydo shiikhu marka aayaddan uu soo arooriyey kitaabka matniga qoray iyo qowlihi tacaala ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay sida ay kuu tusinayso baabka macnaha uu ka hadlaayey waa in alleh uu kala tagga uu haydaariyey oo uu maarata wax ka sheegay lasta minhum fii shay baa layidhi rasuulka allow beri baad ka taha baa layidhi kuwaa marka diinkooda kala geeyey adigu ka mid maahid wax ay ku jiraan wax kamid adigu kuma jirtid wixii wanaagsanaa adu aad haysatana dhinac bay ka mareen sababtoo diinka asalkiisu waa maxay waa isfarid laisfaraayo in dhexdiisa lagu kulmo oo aan lagu kala tegin arrimihii caqiidada ma bannaana in la yidhaahdo wixii camalka ku saabsan daliilkan raacaynaa wixii cilmiga ku saabsanna daliilkii raaci mayno iyadoo aan ognahay inay masaa'il waaweyn oo caqiida iyo sunna ay yihiin diinka marka asalkiisu waa maxay waa in lesfaro kulan dhexdiisa lagu kulmo oo aan lagu kala tegin masaa-ishii cilmiga ahayd iyo caqiidada ahayd ma bannaana in la yidhaahdo dilkan masale hebel ku raacaynaa masale hebelna daliilka raaci mayno masaaisha caqiidada iyo sunnada in saal laga yiraahdo ma banaana wabilahi towfiiq